Wasiirka Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub oo loogu talagalay Isbitaalka Kalkaal Health Centre oo ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Isbitaalka Kalkaal ayaa in ka badan muddo todoba sano ah ku shaqaynayay xaalada adag sida dhisme la'aan baahsan ee ka jirtay isbitaalka. Dhismaha Isbitaalka Kalkaal ayaa waxaa iska kaashaday hay'adaha World Relief iyo hay'adda Action Medior. Falis Maxamed Cabdulle oo ah maamulka Isbitaalka Kalkaal ayaa ka warbixisay xaaladaha iyo heerarka kala duwan ee uu soo maray dhismaha isbitaalka iyada oo sidoo kale u mahad celisay hay'adda World Relief iyo hay'adda Action Medior.
inta waxaan ku shaqaynaynay muddo toddoba sano wardi lixii tobankii ilaa iyo tobanti tiri aan joognaa jiinkadaan ku shaqayn jirnay xaalado waxaan kala kulmi jirnay kuleel caqabado badan jiinkada aad bay u kulushahay hadda waxaa ilaahay mahadiis eh inaan isbitaalkan cusub aan usoo guurnay afar iyo labaatan saacna aan shaqayno deliverigeenna uu yahay mid tiri ah Wasiirka Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji ayaa bogaadiyey hay'adda World Relief iyo hay'adda Action Medior oo gacan weyn ka geystay dhismaha isbitaalka.
kalkaal health center eh, oo laga hirgeliyey deegaan aad baahi ugu qabay isbitaallo m c h ka ay ku yaraayeen isbitaallana aysan ka jirin barakacyaal badanna ay degan yihiin oo aan awoodin isbitaallada magaalada ka jira inay adeeg u doontaan Eh, waxaan u mahad celinaa sidoo kale hay-adda hirgelisay fulisay oo ah hay-adda wardi En, ka wasaarad caa- ka wasiirka wasaaradda caafimaad ahaan waxaan aad u bogaadinaynaa hirgelinta mashaariicda noocan oo kale ah oo yaraynayso dhibaatada caafimaad ee dalkeenna ka jirta ee dhimashada hooyada iyo dhallaanka aad u yarayn karta ayaan aad ugu mahad celinaynaa Eh, waxaana qayb ay ka tahay oo ay kabaysaa ayna saacidaysaa dadaalka wasaaradda caafimaadka ay waddo ee ay rabto in dib loo yagleelo ama dib loo xoojiyo adeega caafimaadka dalka